alxamdu لlh rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiira qaala raximh اllahu taعaalى baabu tasniim اlqabri qabriga kala rogistiisa u baab yahay warashihii iyo rusheynta lagu rusheeyo bilmaai biyo wa tacliimihi buu u baab yahay calaamadinta la calaamadiyo qabrigii liyucrafa si loo garto wa karaahati lbinaa'i buu u baab yahay dhisidda xabaasha la dhiso karaahiyeysiga la karaahiyeystay iyo walkitaabati qorista calayhi qabriga wax lagu dul qoro waa masaa'il badan masalada koowaad waa tasniim اlqabri oo tasniim iyo tasdiix labadaasi ayaa jira saynu arki doono tasniimku waa qabrigii in la kala rogo oo figta yara sara un ay taagnaato sida kuruska oo kale u kala rogmo tasdiixuna waa in dusha sare ay sinaato oo sida saqafka guryaha sabada oo kale uu noqdo masalada kale ee baabkan uu ku xusay waa qabrigii marka la dhammeeyo in ciiddii qabriga biyo lagu rusheeyo masalada saddexaad in la calaamadsado oo qofka lagu haasay qabriga dadkiisa ay calaamadsadaan si ay u gartaan iyo in la diiday quburaha in la dhiso iyo in wax lagu qoro can sufyaana can sufyaani atamaar anahu ra-a wuxuu arkay qabra nabiyi salى اllahu alيyh wasalam qabrigii nebiga oo arkay musanaman isagoo ah mid kala rogan rawaahu اlbukhaariyu fii صaxiixihi oo tasniimku waa didu taصdiix waa in fiiq yar loo yeelo dhinacyadana laga rogo taصdiixuna waa in la dusha qabriga la simo markaa sufyaan itamaar waktigan uu arkay qabriga nebiga calayh isalaatu wasalaam wakti dambe ayay ahayd waxay ahayd fii imaarati cumar bni cabdilcasiis waktigii uu ahaa amiirka muuminiinta cumar ibni cabdilcasiis oo dhismihii markaa masaajidka la dhisay ee la waasiciye ee qabriga markaa la gaadhsiiyeyba waa waa ka horeeyey waktigan uu arkay ayaa dambeysay waxaa daliishaday culimada yidhi alafdalu fi اlqubuur waa atasniim horta waxaa laysku waafaqsan yahay jawaasu اtasniimi wاtaصdiix labada tii la sameeyaaba inay bannaan tahay in dusha qabriga la simayo in la kala rogo lakiin waxaa la isku khilaafay in ayuhumaa afdal kuwadeebaa wanaagsan oo fadli badan in la kala rogo iyo in la simo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa afdala tasniimka kala rogista waxaanay daliishadeen aharkan ama hadalkan sufyaan itamaar uu sheegaya inuu arkay qabrigii nebiga calayh isalaatu wasalaam oo qaabkaasi u yaala ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin mee tasdiixa ayaa afdala dusha sare in la simo sadxi loo yeelo aharkan sufyaanna waxay yidhaahdeen qabriga nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore sidaa uu ku sheegay isagu uu ku arkay muu ahayn laakiin markii gidaarka la dhisay ee alwaliid ibni cabdilmalik uu dhisay ayaa isbeddelka noocaasi uu ku yimi waxaanay u deliishadeen aharkan ka dambeeya iyo xadiidka cali ee inoo soo socda wa can ilqaasimi wa can ilqaasimi qaala dakhaltu waan galay calaa caaishata baanu galay wa qaasim ibnu maxamed ibni abi bakrin maxamed ibni abi bakr oo caaisha walaalkeeda baa dhalo edde wahay marka caaishaanu galay buuhi faqultu waxaan idhi yaa ummahu bilaahi ilaahay baan kugu dhaarshay ikshifii lii daaha iga qaad can qabri nabiyi sala allahu alayh wasalam qabriga nebigii wa saaxibayhi labadiisii saaxib oo abubakar iyo cumar fakashafat lahu waxay daaha uga qaaday can halaathati qubuurin saddex qabri oo laa mushrifa ay laa murtafica mid taagan aan ahayn oo kor u kacsan walaa laatiatin mid dhulka ku dheganna aan ahayn oo dhulka aan laga garan ahayn mabtuuxatin oo ah mid lagu goglay bibaطxaaءi اlcarsati alxamraa ciidda markaa cas ee ciidaha madiine ka mid ahayd dusha sare lagaga goglay rawaahu abu daawuuda marka waxay leeyihiin aharkani wuxuu daliil u yahay qabriga nebigu calayh isalaatu wasalaam inuu musatax ahaa satxi mid loo dusha sare ka siman marka arrinkaa sufyaan itamaar uu sheegay waa arrin mar dambe dhacay waxaanay taa ku xoojiyeen xadiidka cali bin abi aalib uu leeyay nebigu wuxuu amray anlaa adaca timthaala ilaa tamastuhu walaa qabra mushrifan ilaa sawaytu mushrif waa murtafic qabri sareeya inaanan ka tegin ilaa ansimo macnaa dushiisa ansimo ayay ku fasireen halka ahlucilmi kalena ay leeyihiin maya waa ilaa aan quburaha kale la simo oo irtifaac iyo kor u qaadista aan ka biiyo almuhim labada arrimoodba waa jaa-is waa bannaan yihiin in la kala rogo iyo in dushiisa sare waxa weeyaan la simo hadalkuna wuxuu ku saabsan yahay u sideeba afdala aharkan alqasim bin maxamed uu ka wariyey caaishana dacfi baa ku sugan camr ibnu cuhmaan ibnu hani ayaa sanadka ku jira oo mastuur xaala qolada waxaa daliil u soo hadhay wuxuu noqonayaa un xadiidka cali xadiidka calina ixtimaal baa ku jira wuxuu aqbali karaa ilaa saweytahu in looga jeedo xabaalaha kale in lala simo iyo in looga jeedo in qabriga dushiisa la simo labadaa macnoba waa qaadan karaa an abi hayaaj alasadiy can caliyin qaala wuxuu yihi cali abcaثuka waan ku diraya calaa maa shaygii baan kuu dirayaa bacaثanii calayhi uu ii diray rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam laa tadacha ka tegin timhaala sawir ha ka tegin wax ruux iyo nafle sawirkii ilaa tamastahu ilaa aada baabiiso walaa qabran qabrina ha ka tegin mushrifan ay murtafican sareeya ilaa sawaytahu ilaa aada sinto rawaahu اljamaacatu ila اlbukhaariya wa bna maaja xadiidkani wuxuu tilmaamaya islaamku laba arimoodba siduu ula dagaalamay oo arrinta ku saabsan taswiiru dawaati larwaax eeba ruuxda le in la sawiro iyo arrinta ku saabsan rafcu lqubuur xabaalaha in kor loo qaado oo qadarka shareecada ogoshahay kor looga qaado qadarkaasi oo ah in ciiddii laga soo saaray lagu celiyo haddii ciiddaasi ay dhulka ka sooci weydana waxaa lagu darayaa uu noqdo wax qabriga dhulka lagaga garto meeshu xabaal inay tahay lagu garto qadarkaasee shareecadu fasaxday qadarka wixii dheeraadka ee koru qaadis ah shareecadu waa diiday sababta loo diidana waxay tahay lianna hada min daraa'ic ishirk wadooyinka uu shirkigu dadku usoo maro ayay ka mid tahay oo labadaasi ayuu shaydaanku bani aadamka ku lumiyey shirkigana uu ku aqbalsiiyey waxyaabaha ruuxda la sawiristooda gaar ahaan dadka fiican taallooyinka loo sameynayo iyo sawiradooda markaa xusuus ahaan loo haysanayo iyo arrinta ku saabsan xabaalaha dhisitaankooda fitnat اlqubuur iyo fitnat الtaswiir لhada baa nebigu عalaيه الصلاaةu وaسلاaم uu amray عalي بن أbي طاaلب sawir kastoo arko inuu baabiiyo qabri kastoo arko oo kor loo qaadayna inuu xabaalaha la simo waxaan caalamاiسlaami maanta ka buuxa ee qubuur kor loo qaaday ama la dhisay waxaasi deliil maaha waa ficil dad aan macsuumiin ahayni ay sameeyeen khalad aan ka dhowrsanayn oon ka ilaashanayn marka lagama horgeyn karo axaadiida nebiga calayh isalaatu wasalaam kani uu ka mid yahay iyo kuwo kaloo inoo soo socdaba waanaynu ogsoonnahay dhisitaanka xabaalaha la dhisay iyo koruqaadista kor loo qaaday inay sabab ugu noqotay in badan oo ka mida dadka ashahaata inay ku dhacaan shirkiga shirkinimadiisu ay cad tahay qubuuraha lagu fitnaysan yahayna waa qubuuraha markaa la dhisay weeye ama kor loo qaaday xabaalaha kale laga duway wa can jacfar ibni muxamedi can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasha waa rusheeyey calaa qabri ibnihi inankiisii qabrigiisii ibraahiima ibraahim ahaa inankiisii ibraahim ahaa markii aaskii la dhameeyey buu biyo ku rusheeyey wadaca waa dhigay caleyhi cala alqabri xasbaaa buu dhigay anaa qururux ayuu dul dhigay rawaahu ashaaficiyu xadiidkani marka waa daciif awala waa mursal weliba sanadkiisana waxaa ku jira sheekhii shaaficiye ibraahim ibn abi yaxya culimo badan ay ku xukumeen inuu ahaa kadaab inuu beenaalo ahaa waxaa kaloo baaba ku soo arooray xadiidu jaabir oo beyhaqi wariyey nabiya rasha rasha calaa qabri nabiy rusha calaa qabri nabiy bilmaai rashan in qabrigii nebiga biyo lagu rusheeyey fakaana aladii rasha calaa qabrihi bilaal ibnu rabax oka ku rusheeyeyna bilaal uu ahaa saxaabaduna dee arrinkaanay ku qabsan laakiin isaga laftiisuna waa daciif oo sanadka waxaa ku jira alwaaqidi oo isaguna markaa matruuko wuxuu wariye aan la aqbalin axaadiidan ay markaa daliishadeen iyo kuwa la midka ee daciifka ah ahlucilmiga yidhi qabriga waa la rusheyn karaa shaafici baa ka mid iyo abu xaniifa iyo ladiina dahabu ilaa mashruuciyati rash laakiin wax xadiida oo saxiixoo ku soo arooray ma jiro wax sidiisa sunno loogu sheegi kara maaha laakiin haddii sababta loo rusheynaya ay tahay inay ciiddu waxoogay meesha ku dhegto oo aanay dabayshu qaadin iyadoon sunnanimo iyo wax kala toona aan looga jeedin haddii ciidda lagu nabayo wax dhibaato ma laha taas iyadu laakiin rusheyn sunno ah oo sharci ah oo haddii ciid lagu nabayo haddii kalaba la sameynayo wax xadiida oo ku ansaxay oo nebiga calayh isalaatu wasalaam ka sugnaaday ma jiro bal waxaabay ogolaadeen ahlucilmiga qaarkood atatyiin in dhoobadii markaa qabriga la qooyo oo xagga sare ciiddii in la qooyo oo dabeetana la maleelo oo laga dhigo sidii mid qabriga lagu talbiisay oo kale oo taasi iyadu dhismo noqon maysa bay yidhaahdeen mar hadday ujeeddadu tahay inaanay ciiddu qabriga ka yaaci ka cararin oo aanay ciiddu ka rogman wacan anasi ana nabiya salى اllahu alيه wasalam aclama waa calaamadiyey qabra cuثmaan ibna madcuun oo muhaajiri ahaa ahlucilmiga qaarkoodna ahlucilmi taarikh qaarkoodna ay yidhahdaan waa qofkii hore u horeeye lagu aasay baqiicu karqad bisakhratin ayuu ku calaamadiyey dhagax rawaahu ibnu maaja xaafid ibnu xajar wuxuu ihahdaa sanadkiisu waa xasan duruqna waa leeyahay xadiidku sanadkiisu uu xasan ku noqon karo waxaana loo daliishaday masaladii baaba ku jirtay oo ah wa tacliimihi liyucrafa qofka markaa la aasay qaraabadiisii iyo asxaabtiisii iyo qabriga inay u samaysan karaan calaamad si loo garto oo qubuurta kale hadhow ay ugaga gartaan calaamaddu waxay noqon kartaa yani dhagax la dul dhigo ka nasbi xajarin aw naxwiha xataa magaciisa in lagu qoro oo calaamad ahaan loogu qoro ahlucilmiga qaarkood soo geliyeen lakiin de waynu arki doonaayo in wax lagu qoro nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday waxaa lagu qorayaa magaciisa ha noqdo ama wax kale ha noqdee tan ay markaa sameeyaan dadkeennu oo ah laba dhagax in cagaha qabriga iyo madaxa in labadaa laba dhagax lagaga sameeyo gabadhana saddex loo sameeyo wax ku soo arooray ma jiraan taas walam yahbut fiiha shay can inabiyi calayhi salaatu wasalaam walihaada baa culimada qaarkood ay ku tiriyeen min albidac xataa zaydiyada bidaca iyo waxaan aada ula dagaalamin showkani wuxuu uhi qaala alimaamu yaxya faama nasbu xajarayni cala almar'ati waaxidu cala arajuli fabidcatu yaman arinku uu ka yahay in gabadhana laba dhagax markaa lagu sameeyo qabrigeeda ninkana hal dhagax waa bidca buu yihi wa can jaabirin qaala wuxu uhi naha nabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu waa diiday an yujasasa alqabru qabriga in jibs lagu sameeyo aljasu waa aljibsu ashan guryaha lagu qarxiy lagu qurxiye nuurad iyo wax kaloo isku jira wa an yuqcada iyo in la fadhiisto caleyhi qabriga in lagu dul fadhiisto wa an yubna caleyhi in la dhiso saddexdaaba rasuulku waa diiday rawaahu axmed wa muslimu wاnasaa'iy wa abu daawuuda wاtirmidiy wa saxaxahu wa lafduhu lafdu tirmidi naha waa diiday nebigu an tujasasa alqubuur xabaalaha in la nuuradeeyo waan yuktaba calayha iyo in wax lagu qoro waan yubnaa iyo in la dhiso calayha dusheeda iyo wa an tuutaa in lagu istaago waan yuqcada calayhdi unbay lamidtay fasiraysa wa fii lafdi nasaa'iyi naha waa diiday nebigu an yubnaa in la dhiso cala alqabri aw yuzaada caleyh ama in lagu siyaadiyo wax waxaan ahayn ciiddii laga soo saaray haddaanay baahi keen aw yujasasa ama la nuuradeeyo aw yuktaba caleyh ama in wax lagu qoro rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diiday marka tajsiisku taqsiisna waa la dhaha waa isku mid waxa weeyaan binaau lqabri biljasi baashan jibista la dhaha qabriga in lagu sameeyo dusha lagaga sameeyo oo dhismoo kale ayay noqonaysaa waayo xadiidkan waxaa loo deliishaday inaanay bannaaneyn tajsiis اlqubuur qadiyadda tadyiinka kusame ku saabsan iyadu in ciiddi uun la qooyo oo dabeetana la yaro malaaso alimaam tirmidi wuxu uhi waqad rakhasa qowm min ahli اlcilmi fi tatyiin اlqubuur minhum alxasan اlbasriyu washaaficiyu markii la weydiiyey alimaamu axmedna raximah llahu tacaala wuxuu sheegay wax basi ama wax dhiba arintaasi inaanu ku ogeyn xadiid kase ku soo arooray in qabrigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dusha dhooba lagaga malaasay ma ansixin xadiidkaasi waa min ariiqi jacfar ibni maxamed can abihi waa mursalba culimada qaarkood se xataa tadyiinka in dhoobo lagu malaaso waa diideen sida abu xaniif oo kale waxaa kaloo xadiidkan uu tilmaamayaa xabaalaha in lagu dul fadhiistaa inaanay bannaaneyn wa an yuqcada caleyh waana sida jumhuur culamaa ay ku tegeen karaahay sheegeen karaahada waxaa asal o ah inay tahay fuqahada dambe markay ilaaqaan inay karahu tanzih uga jeedaan lakiin alimaamu nawowi raximah llahu tacala kitaabkiisa sharxu muslimka wuxuu tilmaamay inay xaaraan tahay arinta aljuluus alqucuud cala alqabr saxaabada qaarkoodna waa ka sugnaatay oo dee qofku inuu naar ku fadhiisto dab inuu ku fadhiisto inay dhaantaabay tilmaameen inuu qabri ku fadhiisto taasina waxay tilmaamaysa anahum yarawna taxriima dalika minhum cabdillaahi bnu cumar wa minhum abu hurayra wa minhum cabdullaahi bnu mascuud imaamu maalik baa isaga markaa laga sheegaa inuu yidhi xaaraan maaha alqucuud cala alqabr wa an yuqcada calayhina wuxuu ku fasiray kama fi lmuwaطa alxadaث in lagu xaajo guto lakiin qofk isagoon ku xaajo gudanayn hadduu ku fadhiisto dhib ma laha buu ihi taasina sax maaha waan yuqcad calayhi daahirkeedaa looga jeeda waxaana fasiraya riwaayaadka si cad u diidaya qubuurta in lagu dul fadhiisto laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha xabaalaha ku dul fadhiisana nebigu calayh isalaatu wasalaam yihi in xabaalaha markaa dhexdooda xaaji gudashada lala galaana oo musqul laga dhigtaana iyaduna sideeda xaaraan u tahay oo mid bannaan maaha waxaa kaloo xadiidkan uu diiday albinaaw cala alqabr qabrigii in la dhiso sawaaء kaana fii ardi mamluukaة lilbani aw kaana fii qubuuri musabala qabrigu ha ku yaala dhul uu leeyahay qofkan dhisaya oon waqfi ahayn ama ha ku yaala xabaalaha waqfiga ah nebigu alayh الsalatu salaam ma kala qaadin sababta markaa dhismaha loo diiday ma aha uun inuu dhismuhu dhul ka qaadanayo xabaashii ama dhulkii xabaalaha loogu talagalay liashadda min hada baa loo diiday taa mid ka daran oo albinaa cala alqubuur inuu yahay min asbaab اliftitaani biha wاlguluwi fiiha alwuquuci fi shirk in lagu fitnoobo oo xadka lagaga tallaabo oo qabrigaa la weyneeyo oo shirki lagu dhaco wlaa qabra mushrifa ila sawaytahu kaa nebigu alayh salaatu wasalaam cali ku yimi shaaficiyadu iyagu sidaa uu sheego alimaam nawwi raximah llahu tacaala way kala qaadaanoo waxay idhahdaan qabrigaa la dhisayo haddii uu ka dhisaya dhulka lagu aasay qofka uu leeyahay waa makruuhun iyada lafteedu way iska banaantay may odhan haddii ay xabaashu ku taalo dhul xabaalo loo waqfiyeyna wax xaaraan bay idhaaheen in kaana alqabru fii maqbarati musabalatin fa xaraamun oma banaana waayo dhismuhu wuxuu qaadanayaa dhulkii dadka in lagu aaso loo waqfiyey qeyb ka mida halkaana masale muhimaa ku jirta oo dhulka xabaalaha loo waqfiyo in la ilaaliyo weeye waa in la dareemo dhulkani inuu yahay dhul waqfi ah ciddii markaa waqfisay waxay u waqfiyeenna ay tahay an yudfana fiiha mowta almuslimiin in lagu aaso dadka muslimiinta ee geeriyooday marka dhulkaa in lagu ciyaaro maaha oo qaybo ka mida la lumiyo oo xataa qabrigii layska ballaadhiyo oo lagu daro qodaal laga maarmi karo ila qeyb ka mida dhulkii waqfiga ahaa ee dadka in lagu aaso loogu talagalay ayaa arrintaasi khasaarinaysa walaa yajiisu walaa yajuusu tadyiicu alawqaaf waqfiyada muslimiinta in la dayacaana ma banaana ama in laga tago labada qabri dhexdooda lagaga tago qadar ay suurtagal ahayd in laga faa'iideeyo oo dee xabaal la raaciyo xabaalka ka mid noqda deetana sidaasi uu ku khasaaroobo kulu hada laa yajuus ma banaana de dhismaha ayuunbay la mid noqonaysaa xabaashan layska ballaarinayo ee xabaashio qodaalkeedu uu yaryahay ciiddii la duldhigayo dhagaxaantii la duldhigaye la ballaarinayo oo intaasoo mitir laga dhigaayo oo dhul markaa dhulkii wakfiga ahaa ee xabaalaha loogu talagalay qeyb ka mida oo aan xabaal la ahayn sidaasi uu ku lumayo kulu hada laa yajuus qadiyadda markaa awqaafta ku saabsanna sideedaba dadku aad bay u fududaystaan alawqaaf oo uma ilaaliyaan siday u ilaaliyaan waxaa cid ay gooni u leeday waqfigaana u mudan ilaalinta waxa weeyaan u sarraysa waayo waa xaq ilaahay uu leeyahay xaq ullahi subxaana wa tacaala waxyaabaha kale maanta jira waxaa ka mid ah iyo masaa'ibta soo korodhay dadka badankoodu axkaamtii awqaafta jaahiliin bay ka yihin walihaada waqfiyadu waxay ula dhaqmayaan sidii amlaak iyagu ay leeyihiin meelo iyagu ay leeyihiin oo kale qofka markaa waqfiga horta waqfiga waa in la ogaado inuu ilaahay leeyihi xataa qofkii waqfiyey lahaanshihiisa uu ka baxay qofka maamulayaana maamulkiisu ma aha iyo tasarufkiisu mid dookhiisa raacsan maaha siduu doono qofka uu ka yeeli karo maanta see arrinku saasuu iskaga socda xifdu lqur'aan baa loo waqfiyey meesha markuu doonuu madarasad ingiriisiya ka dhigaya wixii loo waqfiyeyba uu ka saarayba madarasad ingiriisi lagu dhigto ama saynis lagu dhigto ka dhigaya ama qaarkood sidaa dhacdayba haddii meel suuq iyo waxaa wadiya u dhowdahay albaabuunbaa xagga kale loo jeedinaya dukaamiyo bakhaaraaba loo bedelayaaba oo meeshii loo waqfiyey in diinta lagu barto ee qaabkaa laga dhigaya qofka jooga siday doonaan siduu iyaga uu shaqaale u yahay oo dookooda ay ku bedeli karaan bay ka dhigayaan kulu hada laa yajuus laabuda an yandura ma huwa alaslaxu lilwaqf waa inuu eego waqfigan maxaa ku haboon oo dantiisu ay ku jirta tasarufkani tasarufuu naftiisa u tasarufaya ma aha waa tasaruf limaslaxati lwaqf tasarufuu u tasarufaya maslaxada waqfiga awgeed wa manuutu bilmaslaxa maslaxada ayaa loo eegaya qofkii masaajidka ku fiicnaa ee dadka diinta ugu dhigaya baa laga kaxaynaya mid jaahile baa la keenaya hal hada min maslaxati lwaqf laysa hada min maslaxati lwaqf sidaasoo kale qur-aanka ayaa isaguna lamida waxaa laga yaabaa qofkii waqfiga camirayay inta laga kaxeeyo inay isjiidheen qofkii mas-uulka ka ah awgeed inuu waqfigii cadilmaba oo albaabadu ay u xidhnaadaan marka bal dib ha loo akriyo axkaamta awqaafta ee kutubta ku qoran kutub gaarana culimmadu waa ka alifeen maantana qaabka loola dhaqmaya waa qaab aada moodo qofku sidii markaa gurigiisa meeshu gurigiisoo kale in meeshu tahay ayaa loola dhaqmaya si meel isagu le war noo dhaaf unba odhanaya noo dhaaf siduu isagu uu leeyahay waxaasi diin maaha riwaayadda tirmidi iyo riwaayadda nasaa-i waxaa ku jirta waan yuktab caley in wax lagu qorana waa la diiday ama magaca lagu qoraya ama wax kale ha lagu qoraya wa an yuzaada caleyhina waa ciiddii laga soo qoday in wax lagu daro anuu dhagaxantan lagu tuulayo ee hadda qubuureena dusha laga saaro anuu qiil uma hayo waxaa dadka qaarkood ay ku sababeeyaan ay odhanayaan ciiddaa baaba'aysa haddaan dhagaxantaa la duldhigin taasi waxay u baahan tahay hubsasho dadka qaarkoodna waxay ii sheegeen xabaalo aan la duldhigin inay soodii iska yihiin mar haddii marka hore ciid ku filan markaa qabriga dusha laga saaro sababta loo diidaya in wax lagu ziyaadiyo waa si aanu qabrigu mid sareeyo o dheer aanu u noqon qubuurta shareecadu waxay idanto ay fasaxday uun in qabriga iyo dhulku ay kala soocmaan laakiin in kor loo qaado ma ogola alimaam albayhaqi ziyaadadaasi wuxuu u baabaystay sunantiisa baabun laa yuzaadu cala alqabri akhara min turaabihi lianlaa yartafic ciiddii laga soo qoday wax ka badan oo dheeraadka a lagu dari maayo buu ihi qabriga si aanu mid sar sareeyo u noqon baabu man mid buu u baabiya yustaxabu la suneeyey an yadfina inuu aasa almar'ata gabadha inuu bud dhigo oo iilka uu dhigo halkan culimadu waxay ka hadlaan gabadha dhimatay ninkii ay u dhaxday iyo qaraabadeedii casabadeeda dee labadu waa buddhigi karaa laakiin keebay afdaltaa inuu buddhigo shaaficiyadii waxay idhaahdaan ninkeedii waayo maadaama inuu maydhaabo ay u banaan tahay inuu budhigaana isaga ayaa markaasi eh, ay ku fiican tahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdaan maya qaraabadeeda jawaaska isaga la yskuma haysto banaanida ee sideeba afdala un weeye khilaafku daliil cadoo markaa kala fadilayana ma hayno tacliilaadka iyo sababeynta ay fuqahadu sheegayaan mooyaane cilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin ninka budhigaya sifaa loo eegayaa waxaa mustaxaba oo sunaa inuu noqdo nimaan aan habeenkaa waxba samayn yani mucaamalo isagii xaaskiisa aanay dhex marin ciladuna waxa weeyaan bay leeyihiin si aanu shaydaanku wixii u xusuusin marka gabadhan meydka waxa weyaan uu budhigayo ee iilka uu gelinayo waxaana u deliishadeen xadiidkan can anasin qaal shahidtu waxaan xaadiray binta rasuuli ilaahi sala allah alay wasalam rasuulka ilaah inantiisii oo tudfanu la aasayo janaasata binti rasuulillah wahuwa wahuwa xaal huwa rasuulkuna jaalisun uu fadhiyo cala alqabri qabriga dushiisa uu fadhiyo waraaytu waxaan arkay caynahi nebiga labadiisii indhood oo tadmacaani ilmaynaya ilma ka qubanayso faqaala wuxuu ihi hal fiikum ma idinku jira min axadin qof qofkaasi oo lam yuqaarif alleylata ninkaasi oon xalay jimaaca samayn oo aan dembaabin bay ku fasireen ahlucilmiga qaarkood laakiin tafsiirka saxdi waxa weeye lam yuqaarif leylata ee lam yujaamic oo riwaayaadka qaarkood ayaabay ku caddahay laa yadkhul ilqabra axadu qaarafa ahlahu albaarixata ay jaamaca ahlahu albaarixa faqaala wuxuu ihi abu alxa ana aniga weeyaan kaasi rasuulka ilah qaala fanzil fii qabriha qabrigeeda ku dhaadhac fanazla waa ku dhaadhacay fii qabriha rawahu axmed walbukhaariyu marka abu alxa ayaa budhigay cuhmaanna waa joogay oo ah ninkii ay ka dhimatay wali axmed can anasin ana ruqiya lama maatat markay dhimatay qaala nabiyu sal اllahu alيh wasalam laa yadkhulu qabra qabriga geli maayo rajulu nin ninkaasoo qaarafa ee jaamaca jimaace aleyla xalay ahlahu xaaskiisa falam yadkhul ma gelin cuhmaan ibnu cafaan alqabra marka ma ruqiya ahayd mise umu kulhuum ahlucilmigu waxay u badan yihiin inay ahayd umu kulhuum oo ruqiya markay dhimatay nebigu calayh salaatu salaam uu dagaalkii beder ku maqnaaba waanu joogin marka cuhmaanna arrinta noocani wax ceebay usoo jiideysaa ma jirto waayo iyadoo meydoo taalla inuu wax sameeyey dumarkiisii kale ama addoomihiisii ula mucaamalooday meesha kama cadda waxaa u badani dee waa inay xanuunsanaysay xadiidkan masaa'il baa ku jira masaa'ilka waxaa ka mid a qofka geeridu ay ku dhacday cid ay ka dhimatay inuu ilmeeyaa inaanay wax dhiba lahayn nebiguna calayh isalaatu wasalaam waa kii ku tilmaamay inay tahay raxmad haddii la idhaahdo soogka nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi idaa wajabat falaa tabkiyana baakiyatun qofku markuu dhintay naftu ay ka baxdo mid oydayaanay ooyin ahlucilmigu uu dhowr jawaabood bay xadiidkaa ka bixiyeen ay ka mid tahay inuu macnuu yahay sidaasaa fiican laakiin jawaabtaasi waa jawaab baciida fog waayo sida inaan laba ooyin sida fiican hadday tahay nebigu calayh salaatu salaam ma ooyin halkan waxaad arkaysa fara'aytu caynayhi tadmacaan iyo kadalika markuu dhintay inankiisa ibraahim rasuulku calayh salaatu salam wuxuu yihi ina alqalba la yaxzan ina alcayna la tadmac wa ina alqalba la yaxzan wa ina calaa firaaqika ya ibraahimu lamaxzunuun walaa naquulu ila maa yurdii rabbana ahlucilmiga qaarkood waxay idhaahdeen oohinta nebigu xadiidkaa uu ku diiday waa albukaa maca rafci sawt waa oohinta ay qaylada iyo dhawaaqu ula socdo ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin hada kaana fii awali اlamr nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqamadii jaahiliyada ee geerida ku saabsanaa si uu salka uga jaro xididada ugu bixiyo marka hore xataa in la ooye ayuu diiday tana markii dambe ilmada aanay qaylo iyo buuq la socon inaanay dhib lahayn buu nebigu calayh isalaatu wasalaam tilmaamo waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaystay gabadha meydka waxaa bud dhigi kara oo iilka gelin kara nima aan ninkeedii ay ka dhimatay aan ahayn maxaarimteediina aan ahayn abu alxa ayaa buddiga inantaa nebiga calayh isalaatu wasalaam iyadoo cuhmaan joogo nebiguna calayh isalaatu wasalaam uu joogo oo aabbaheed ba ahaa waxaa kaloo xadiidka siduu u baabaystay baa culimada qaarkood u daliishadeen nin sifadaa lihi inuu budhigaa inay fiicantay oo isaga laga hormarinayo xataa zawjkeedii iyo iyo casabaadkeedii qaraabadeedii laga hormarinayo baabu aadaabi ljuluusi fadhigii aadaabtiisa u baab yahay fi lmaqbarati xabaalaha la dhex fadhiisto olmashii iyo socodkii aadaabtiisa fiiha xabaalaha la dhex socdo qofku hadduu xabaalaha markaa dhex fadhiisanayo sida xabaashii baa la qodayaa xagguu u jeesanayaa xabaalaha hadduu dhex soconayo maxaa ka mamnuuca can ilbaraa bni caazibin qaala wuxu uhi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilahi annagoo la soconna fii janaasatin fii janaasati rajulin nin janaasadii annagoo wadno min alansaari ka mida faintahayna waanu soo gaarhnay ila alqabri qabrigii walam yulxad iyadoon iilkii la duwin bacdu weli fajalasa waa fadhiistay rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam mustaqbila alqiblati xaaloy mid qiblada u jeeda wajalasna waanu fadhiisanay macahu rasuulkaan la fadhiisanay rawaahu abu daawuuda marka xadiidka waxaa loo deliishaday qofkii markaa qabriga inta la qodayo sugaya ama aaskaba ee fadhiistaa aadaabta fadhigiisa inay ka mid tahay an yastaqbila alqibla وعن أبي هريرة قال وxu قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لن يجلسa inuu ku fadhiisto أxadكم midkiin عalى جمرة dhimbiil daba فتxرiقa ay gubto ثiyaabahu dharkiisa وفتkلصa ay usoo tallowday soo gaadho ilىa jildihi haragiisa ayaa khayr lahu u dhaanta min أn yجلisa inuu ku fadhiisto عalى qbri qabri rawah الجamاعaة إlا البkخhaaرية tirmidiy xadiidkana wuxuu tilmaamaya aljuluus cala alqubuur inuu yahay arrin xaaraana waana sida jumhuur lculamaa ay ku tegeen وعan cmr بn xasmi qaala wuxu uhi ra'aanii waxay arkay rasuulu الlahi salى الlahu alيه wasalam takian xaalo aan ahay mid ku jiqilaystay calىa qabrin faqaala wuxu uhi nebigu laa tu'di ha dhibin saaxiba hada alqabr qabrigan qofka ku haasan aw laa tu'dihi ha dhibin buu ihi rawaahu axmedu xadiidkana wuxuu daliilu yahay qabrigoo lagu dul fadhiisto inay tahay mid lagu dhibayo qofkii qabriga ku jiray dhibistuna mid bannaan maaha laa darara walaa diraar waxaanu fasirayaa markaa qucuudka la diiday inuu yahay ku dul fadhiisiga aanu ahayn siduu u fasiray imaamu malik wa can bashiir bn اlkhasaasiya ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam ra-a waxaa arkay rajula nin ninkaas oo yamshi soconaya fii nacleyni laba kabood isagoo gashan binacleyn isagoo laba kabood ku soconaya beyna اlqubuur xabaalaha dhexdooda faqala wuxu uhi yaa saaxiba sibtiyatayni labada kaboodee laga sameeyey haraga aan dhogorta lahaynka xidhanow alqihima tuuro bix rawahu اkhamsaة ila tirmidiya riwaayadka qaarkoodna faqad aadeyta waad dhibtay dadkii xabaalaha ku jiray markii aada la dhex martay waxa weeyaan kabaha xadiidkan waxay u daliishadeen ahlucilmiga qaarkood inaanay banaanayn qofku in uu xabaalaha la dhex maro kabo kabuhu ama sibtiyatayn ha noqdaan dhogor ha lahaadaan ama yaani lahaanin har ha ka samaysnaadaan ama wax kale ha ka samaysnaadaan ibnu xasm isagu daahirka magacaasunbuu ku dhegayo wuxuu ihi hadday sibtiyatayn yihiin ayuunbaan lala dhex mari karin laakiin haddii ay dhogor iyo waxaa leeyihi waa la iskala dhex mari karaa buuhi jumhuur culamaa se waxay yidhaahdeen mar haddaan lagu istaagahayn qabrigii in xabaalaha kaba lala dhex maraa dhib ma laha waxaanay deliishadeen inuu nebigu calayh salaatu wasalaam tilmaamay meydka marka laga dhaqaaqaba inuusan qadhii dadka sii maqlayo ina almeyita yasmacu khafca ni- ni- nicaalihim xataa inahu la yasmacu qarca nicaalihim xadiidkaasay xujaysteen xadiidkana waxay yidhaahdeen sabab gaaruu nabigu calayh salaatu wasalaam u diiday sida malaakabihiisa najaasiya waxaa lahaa laakiin xadiidkani waa sariix saad arkayso oo nabigu calayh salaatu wasalaam waa diiday almashyu bayna alqubuuri binnicaal wacallala dalika biannahu adiya liasxaabi alqubuur in xabaalihii kaba lala dhex maruu diiday waxaanu ku sababeeyey taasi inay dhibayso dadka xabaalaa ku jira xadiidkan ay deliishadeenna kuma cadda masalada oo had- dee in xabaali ay kabaa la dhex mareen had iyo jeer aale dee marka qof cusub xabaalaa lagu aasayo dee dhinac baa lagu aasaa marka marka laga dareero xaggii banaankii baa loo kacayaaba oo sida haalibkaa ma dhacdo in xabaal la dhex maro leada wuxuu odhanayaa alimaam ashawkani لأن سماع الميت لخفق النعال لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور بورنيه مقلك أميدك مقلية سنقدة جانتود ما أميدا كدلا نيسو إن حباشي لغدو السعودي أما حبالي ل- ل- لدو- لنحمري فلا معارضة بورنيه باب الدفن أستان كيبو بابي ليلا قورها بيني ما الله سميتك can ibni cabaasin qaala wuxuu yihi maata waxaa dhintay insaanu qof kaasoo kaana wahaa rasuulu llaahi sala اllah alay waslam rasuulka ilah yacuudu mid soo booqda famaata waa dhintay bileyli habeenkii fadafanuu way aaseen leylan goor habeennimo ah falamaa asbaxa markii uu waa beriistay nebigu akhbaruhu way u sheegeen oo waxay dhahdeen qofkii sidaa ahaa ee aada booqan jirtay waa dhintay qof markaa masaajidka nadiifin jiray inuu ahaa iyadoo riwaayaadku ay isku khilaafeen rag iyo dumarku ahaa ayay axaadiidu tilmaantay faqaala wuxu uhi maa manacakum maxaa idiin diiday an tuclimuuni inaad soo ogeysiisaan geeridiisa si aan aaska uga qayb galo qaaluu waxay yidhaahdeen kaana leyla ay kaana dafnuhu aaskiisu wuxuu ahaa alleyla habeenimo mid dhacay ama kaana leylu habeen baa jiray fakarihnaa waa karaahiyeysanay habeennimada inaan ku soo kicinno wa kaanat dulmatun madow baa jiray fakarihnaa waxaanu karaahiyeysanay wa kaanat dulmatun iyadoo madow uu jiray an nashuqa caleyka baanu karaahiyeysanay in aanu ku kadeedno marka waa iska aasna anoon kuu soo sheegin faata waa yimi nebigu qabrahu qofkaa qabrigiisa fasalla caleyh waa ku tukaday rawahu albukhaari wa bnu maaja marka xadiidkan horena waa inoo soo maray oo wuxuu daliil u ahaa qofkii aan meydka ku tukan in qabrigiisa uu ku tukan karo salaat ljanaaza haddana wuxuu daliilu yahay ama u deliishanaya mualifku in habeennimo qofka la aasi karo fadafanuuhu leylan nebigu kuma inkirin maxaad isu ogeysin weydeen unbuu yidhi aasitaanka habeennimo aaseen kuma qabsan aqarahum calaa dalika qaala bukhaari wuxu uhi wadufina waa la aasay abu bakrin abu bakrna leylan habeenimaa la aasay isagoo mucalaqa ayaa bukhaari uu wariyey fii baabi dafni bileyl kitaabu ljanaais aakhirkiisana isagoo mawsuula buu ku sheegay fii baabi mowti yowmi اlithnain min xadiidi caaisha isagoo ah wakadalika ibn abi shayba wuxuu wari min xadiidi qasim bn muxamed qaal dufina abu bakrin leylan من حديث عبيد بن الصباق أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الأخيرة عشاء الدبدين وعاصي عمر أبو بكر قال الحافظ وصح أن عليا دفن فاطمة ليلا وحكى الله صحدي علي بن أبي طالب فاطمة وبنت رسول الله هيد وعاصيها بينما وعن عائشة قالت وحيت ما علمنا ما أننا أقان بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا أسكيسي xataa samicnaa ilaa aanu maqalay sawta almasaaxi majarafadaha sanqadhoodii min aakhiri leyl ay fii aakhiri leyl leylat alarbicaa de nebigu alayh salatu salaam isniin buu dhintay marka arbacana waa la aasay sababta loo dibdhigayna waa macluum oo waxay doonayeen saxaabadu in arinka muslimiinta horta meel lagu tiiriyo taasina waxay tusinaysaa muslimiintu hoggaan iyo cid u talisa inay yeeshaan inay tahay arrin aada iyo aada u weyn oo diin iyo adduunya way fasahaadaysaa hadday dadku fawdo ay ku dhacaan oo bilaa dowlad ay noqdaan dadkuna arrinkaa dhibkiisa waxay dareemaan markay dowladdii waayaan ira warsho weyn waalayn markaynu dowladdeena ku kacaynay laakiin markaynay dowladda haystaane ay xamaasadaysan yihiin ama dad dana gaara li ay kicinayaan waxay la yaabaan culimada le war waxaan iska daayo ilaahay ka baqa waa lala yaabaa caamadoo quri lama yaabto xataa kuwo culimo sheeganaya iyo dacwad iyo khayr ayaa la yaabo laga yaabaa inay culimada ku caayaan oo ay yidhaahdaan waa culamaau sulaan waa culimadii madaxda weeye mulugta iyo boqoradaa samaystay war arrinku sidaasi maaha dadka muslimiintaabaa diintoodii iyo adduunyadoodaba loo ilaalinaya waxaana la yaab leh inay muslimiintu in badan arkeen dowlad haba xumaatee lagu kacay oo midhaha arrinkaa laga goostay iyo caanaha laga maalay uu noqday fawdo diin iyo adduunyo midnaba aan reebin haddana weli ay kusii socdaan dadkii muslimiinta weli waa kusii socdaan waxa khaldanna halkay sartu ka quran ka quruntayna waa manhaju takhyiir oo ilaa wadaadada in badanoo kamida ka khaldan laa shaka xaalka muslimiintu inuu bedelis u baahan yahay laakiin waa maxay wadada saxda ah ee sharciga iyo manhajkii nebiga calayh isalaatu wasalaam waddadii rasuulka waafaqsan ee wanaag lagu gaari karo xumaan iyo dhibaatana lagaga badbaadi karo waa qodobka ay tahay in la dul istaago qodobkaasi inay muslimiinta xaalkoodu takyiir iyo isbedel in lagu sameeyo inuu u baahan yahay waa maxalu itifaaq cid ka muransani ma jirto oo le xaalkani waa kii ugu fiicnaa adduunyahaan iyo diin ahaanba laakiin qodobka muhimki waa maxay waan ku celinayae maa huwa aariiq asaxiix lihada takyiir isbedelkaa loo baahan yahay wadada saxda ay tahay in loo maro waa maxay dad badani su-aashaa isma weydiiyaan laa yasaluun almuhim isbedel wadada loo maraya tay doonaysa baa noqotay waxaad ka dhashay in su-aashaa la isweydiin waaye jawaab saxa iyadoon loo helinna isbedel doon lagu dhaqaaqay waxaad arkaysaan baa ka dhashay caalamulislaami ka muuqda badankiisa wadaaddaa markaa fatwoonayay taageerayey oo arrinta noocaasi iyo dadka ku dhiirigelinayay waddamo fara badani markay kharaabeen mudaharaad iyo madax la doonaya in la rido sababteed wadaadadii waddamo kaloo nabadaba iska tegeen kharaabkii iyo shacabkii masaakiintaabaa loo kala tegay uu yar yahay nin ka mida wadaadadii waxaa ku baaqayeeo weli yaman dhex fadhiya turki iyo sacuudi iyo qatar iyaba iska fadhfadhiyaan hogaamiyaashii waaweynaa waxaa hogaaminayay dhul nabada caruurahoodii dhulkaasay geysteen tabta siyaasiyiinta intay qarbiga iyo dhulkaa reer galbeedka caruurtooda kaga yimaadaan meelahan ka qaylqayliye qasa tabtaasoo kale unbay noqdeen iyaguna xataa wadaadda hadday ku hadheen kuwa ku hadhay waa kuwii lahaa war ka daaya war fitnada ha horseedinee ka daaya dadka muslimiinta sheekh muqbil raximah llahu tacaala waktigu dhintay waa la garanaya waa kun iyo afar boqol iyo labaatankii mia sanadood baa kasoo wareegay koob iyo labaatan sanadood wuxuu leeyahay hadal aada u layaab badan uu leeyahay sheekhu ku baaqi mayno kacdoonno ka dhaca libiya hadda koob iyo labaatan sanadood ka hor buu dhintay la soco waayo dhibaatadu dadka muslimiinta ee masaakiinta un bay kusoo noqonaysaa madaxooda ay ku dhacaysa ku baaqi mayno kacdoon ka dhaca ciraaq oo ay dhibku muslimiintunbuu ku dhacaya ku baaqi mayno kacdoon ka dhaca suuriya oo ay dhibku muslimiintunbuu kusoo noqonaya maanta maxaynu aragnay kacdoonkii oo ka dhacay ciraaq natiijadiisiina waynu haynaa kacdoonkii oo ka dhacay libiya kacdoonkii oo ka dhacay suuriya natiijadiisii wuxuu dhalayna diin ahaan iyo adduunya adiga arkaya isagoo yaman ka dhacay oo dee sheekhu uu deganaana waynu waynu arkaynaa culamaa sunna waa sidaas oo iyagu dan kaloo ay ka leeyihiin madaxtinimo ay raadinayaan iyo dan kaloo ay ka leeyihiin baan jir waxa qura wax ku miisaamayaan waa alkitaab wasunna iyo in la eego arrimaha cawaaqibtooda cidhibtooda dambe iyo waxa ka dhalanaya walihaada baa tasduqu firaasatuhum firaasadoodu iyo waxa weeyaan indheergaradnimadoodu waa way xaqiiqowdaa run bay noqotaa bal hadalkaa sheekh mubil hadda soo qaado waxaad ku tidhaahdaa dadka muslimiinta maanta goormuu yidhi baad u malaynaysaa de waxay ku odhanayaan dee iminka markay kacdoonnadu dhaceene dhulkuu kharaabay buu yidhi saasay ku odhanayaan laakiin waa koob iyo labaatan sannadood ka hor waxana goortay dhaceen waad garanaysaa وعن عائشة قالت waxay tihi mا cلمنa بدفن رasuuل اللh حتى سمعنa إلا aنu مقلay sوت المaصاaحمa جaرفadaha sanqadhowdii مiن آkhر الleyل habeenka آkhirkiisi لeyلة الأربعاء ومiن أوجب الواaجiبaaت waaجiبaaتka u waaweyn bay ka mid tahay inay muslimiintu madax yeeshaan madaxda xumina madax la'aantay ka fiican tahay بdilaaلة الشharci والcaqل والتajaaribi sharcigaa sidaa tusinaya oo ku baaqay xukaamta dalamada ee fasaqadaa in loo sabro oo aan laga hor iman oon lala dagaalamin caqligaa sidaa tusinaya saxdaa tajaaribtuna way u markhaati furaysa qaala maxamed ibnu isxaaq walmasaaxi almuruuru weeye oo waa waa jamcu marin waa almisxaatu waa majarafada un rawaahu axmedu markaa nabiga alayه الsalaatu salaam in habeennimo la aasay ayaa xadiidka caaishana u tusinaya wa can jaabirin qaale wuxuu uhi ra'aa naasu dad baa waxay arkeen naaran dab fi lmaqbarati xabaalaad dab ka baxaya faatowha way yimaadeen faidaa rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam suaaba rasuulkii ilaahayoo fi lqabri xabaasha ku jiro oo yaquulu leh wiluunii ii dhiiba saaxibakum qofkan idinka dhintay aan buddhige waidaa huwa misawaaba isagoo aladii kii ah kaana yarfacu sawtahu dhawaaqiisa kor ugu qaada bidikri aadaanka nin eedaami jiray buu ahaa rawaahu abu daawuuda marka xadiidkan dacfi baa ku sugan laakiin xadiid ibnu cabaas isagoo ana waa soo arooray marka sanadkiisu waa xasan inuu nebigu calayh isalaatu salaam nin aaskiisa goor habeennimo ka qayb galay dabna loo shidayay si qabriga loogu arko ahlucilmiga qaarkood waa diideen habeennimo in wax la aaso waa karaahiyeysteen xadiidkii abi qataade ee horey noo soo maray baabu istixbaabi ixsaan اlkafan ayaanay deliishadeen anabiya zajar an yuqbara rajulu leyla xataa yusala caleyh horena jawaabta waa u sheegnayoo maaha diidmo habeennimo in qofka la aaso uu nebigu uu diidayo waa haddii markaa qofku uu salaad beelayo meydki ama inuu kafan xumaysto aas uu aas xumaysto iyo waxyaabahaasi ay ka dhalanayaan baab ducaai ducadii buu baabya lilmeyiti loo duceeyey bacda dafni marka la aase kadib can cumaana qaala wuxuu ihi kaana nabiyu sala اllah alيه wasalam nebigu wuxuu aha idaa faraqa markuu ka faaruqo ee uu dhammeeyo min dafni lmeyiti meydka aaskiisa waqafa caleyh qabriguu dul istaagi jiray faqaala wuxuu odhan jiray istakfiruu liakhiikum walaalkiin ilaahay dembi dhaaf iyo asturaad u weydiiye wasaluu lahu u weydiiya atahbiita in la sugo fainahu arinku wuxuu yahay alaana imika ayaa yusalu su-aalo lagu bilaabaya wax la weydiinaya malaaigtu intay u yimaadaan ay wax weydiinayaan rawaahu abu daawuuda iyadoo dadkii ka dareeray aanay kaba fogaanba oo sanqadhii kabahooda markaa lasii maqlayo xadiidkan sanadkiisu waa xasan oo haani baa ku jira mowla cuثmaan wa xasanu xadiid qad xasanahu asheikh اlwaadiciyu fi kitaabi aljaamic saxiix waxaanu daliil yahay meydka in loo duceeyo ducadana ay ka mid tahay in la idhaahdo ilaahay u sug oo jawaabta saxda waafaji duca jamaaciga nebigu inuu ducayn jiray uu joogtayn jiray xadiidka laguma sheegin in loo duceeyona qof waliba uu duceeyo haddii dadku markaa ay ducada moogan yihiinna lagu baraarujiyo warba qof walowba meydkan aynu aasnay u duceeyo ilaahay u weydiiyi lahay inuu sugo وعن rاشhid بن sacdi وdmرة بن xabيibi وxakiim بن cmayri waa taabiciin saddexdooduba saxaaba maaha qaaluu waxay yidhaahdeen idaa suwiya cala lmeyiti meydka marka lagu simo qabru qabrigiisii wansarafa annaasu dadkii ay ka dhaqaaqaan canhu xaggiisu ay ka jeestaan kaanuu waxaan yastaxibuuna kuwa jecel an yuqaala lilmeyit meydka in la yidhaahdo cinda qabrihi iyadoo qabrigiisa la ag joogo yaa fulaanu hebelow qul waxaad tidhaa laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah alaaa maraat yaa fulaanu qul waxaad tidhaahdaa markay labada male kuu yimaadaan rabbiya allaahu wa diiniya alislaamu wa nabiyi muxamadu uma yansarif deetana qofkii intaa yidhi markaa iska tegaya marka de hadal taabiciini ay yidhaahdaan weeyaan oo xataa sanadkiisuna aanu aanu saxiix ahayn oo de taabiciinta qaar baaba iyaga laftoodu daciifa sida raashid oo kale iyo xadiidkan isagoo marfuuca oo nebiga laga soo wariyo xadiidu abi umama cinda abaraani fi lmucjam alkabiir wa fi kitaabi ducaana waa soo arooray lakin waa daciif sanadkiisu waa taalif weeye sanadkiisa saciid اlasdi baa ku jiray cabdlahi اqurashi labadu waa majhuulaan maxamed bn ibrahim alximsina wuu ku jiraa kaana yasriq اxadiiث nin xadiista xadab oo hadada ka xada ismaaciil ibnu cayaashna waa ku jiraa oo yarwi can hayr shaamiyiin oo riwaayatu can hayr shaamiyiina daciifa waa xadii taalifa weeye oo daciif u ah imaamu axmed markii la weydiiyey hada اladي yasnacuunahu إida dufina اlmeyit yaqif الrajul wayaquul fulan ibna fulan bal ka waran waxaanay sameeyeen oo intay qabrigii dul istaageen odhayan hebel hebelow laba malag baa kuu iman saasay ku weydiin sidaa ugu jawaab qaala ma raأytu axada yafcalhu ila ahla shaam cid samaynaysa ma arag buu hi reer shaam mooyaane marka wakaana ismaaciil ibn cayaash yarwihi yushiir ilى xadiiث abi umama marka talqiinkani mid mashruuca maaha oo sunaa bal waa min albidac wax ku sugnaado saxiixa ayaan jirin qabrigiisa in laga dul yidhaahdo laba malag baa kuu imana sidaa ugu jawaaba sidaa ugu jawaabna waxba u tari mayso wuxuu godkaa la galay ayuunbuu ku jawaabaya wax dusha looga sheego laga dabageeyey wuxuu ku jawaabi kara maba ahaba yuthabit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli haabiti fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira wayudil llahu aalimiin markaa qofkii jawaab saxahaya waa jawaabaya kii kalena jawaabi maayo waxaa loo sheegaya wuxuu doonaya anugu ahlucilmiga qaarkoodna inay arrintani bidco tahay waa caddeeyeen sancaani subulsalaamka wuxuu ku yihi wayataxasal min kalaami aimati taxqiiq anahu xadiidu daciif walcamalu bidca walaa yukhtaru bikahrati man yafcaluhu buuri dadka sameeye badnaantooda lagu dagmi maayo ibnu cabdisalaam oo fuqaha shaaficiya ka midiina wuxuu sheegay ana dalika bidca lidalika sheikh اlalbani kama fi kitaabihi axkaam اljanaa'iz wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا way sidaynu u kulminaynaa labada aayadood wamaa asaabakum min musiibati fima kasabat aydiikum iyo wataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa isma diidana labada aayadood aayaddan waxay tilmaamaysaa dadku dembiga ay sameeyeen inuu sababu yahay musiibooyinka ku dhacaya aayadda dambena waxay tilmaamaysaa un kuwii sameeyey inaanu ku gaabnaanahayn ee kuwo kalena ciqaabka uu gaadhayo meelaha wakfiga lacagta laga qaada ama bannaan tahay oo wakfigu de wuxuu u baahan yahay wax riic buu u baahan yahay wax camir hadduu isagu isku filan yahay maya lakin haddaanu isagu isku filayn waa laga qaadi karaa wax markaa wakfigu ku socdo oo ku shaqeeyo maa yasiilu min fami naa'im hal wa najis waa candareeradii waxaa qofka hurda afkiisa ka socdaa ama ka soo baxaa najaas maye waxay yidhaahdaan fuqahadu haddii uu jawfka ka yimi caloosha hadduu caloosha ka yimi waa najaas macanaa xukunkii mataga ayuu leeyahy waxaana lagu gara garanayaa inuu xagga caloosha ka yimi urta haddaanu caloosha ka yimana dee afka iyo meelahan cunaha iyo wax ka soo baxay uu yahayna najaas maaha oo de xukumkii candhuufta ayuun buu leeyahy wuxuu uhi guriga wakfiga ah waa tii hore kale un madarasada ardaydii lacag baa laga qaadaa toban doolar arintaa ka waran hadduu gurigu dadka qur-aanka udhigayo waa sax weeye waxaa laga qaada maha amaba se dee macalimiinta dadka qur-aanka udhigaysa ay ku tabarucayaan ama cid dee iyaga wax siinayso dowlad ha noqdaan ama dad ha noqdaana de ay jirto laakiin gurigaa wakfiga oo qura dee lama odhan karo waxa weeyaan in wax laga qaadaa waa xaaraan oo guriga wakfigaah wuxuu u baahan yahay si haddii qur-aan dadka in loogu dhigo loo wakfiyey dee hawshaa siday ku socon lahayd marka qofkii wakfiyey hadduu isagu leeyahy cidda dhigaysa anaa wax siinaya ama cid diyaaroo tabarucaysa ay jiraan ama dee cid kaleo qofkii ka baxsane ay bixinayso dee sabab markaa dadkii lacag looga qaadaa ma jirto haddii kaloo la idhaahdo waxba lagama qaadi karo sinaba inay awqaaftu cadilanto ayaa ka dhalanaysa sabtaas an tatacatala alawqaaf wallahu aclam lakiin taan anigu aada u diiday waxa weeye awqaaftu in la yskaga tasarufo sidii amlaagta qofku wuxuu lahaa oo kale ugu tasarufo iyo in waxa weeyaan wakfigii laga saaro maqsuudkii ujeedadii loo wakfiyey in laga saaro oo meeshii qofku uu wakfiyey qur'aan loo bedelo meel kombyutaro lagu barto ama meel ingiriisi iyo waxyaabo kale waxa weeyaan lagu barto mar haddii maqsuudka waaqifku maqsuud saxa uu ahaa wax ka aslaxsan oo maqsuudkiisi iyo ujeedadiisi iyo shardigiisi lagu khilaafaana aanu jirin culimadu aada bay u adkeeyaan shuruud ulwaaqifiin ilaa ay yidhaahdaan shuruud ulwaaqifiin ka nusuusi shaarici laa shaka waxaana ujeedaan shuruudda aan dee shareecada ka hor iman ahayn bal ibn lqayim iclaam lmuwaqiciinka shuruud ulwaaqifiin wuu qaybiyaayo dee shardiga sharciga ka hor imanaya isaga wax kasoo qaad ma leh shardiga aan sharciga ka hor imanahayn laftiisuu qaybiya oo shardi saalixa iyo aslax mid wanaagsan wax fiican buu shardiyey wax kasii fiican hadduu jiro ma la khilaafi karaa shardigiisa haa buu yidhaahdaa waayo dee qofkani waxaan ilaahay buu u bixiyey waxaa la eegayaa uun maslaxadda wakfiga iyo siduu ku midha dhalayo marka sidii isagu u shardiyey si ka fiican tusaale ahaan isagu wuxuu shardiyey meeshaa in muslimiinta xisaabta loogu dhigo waxaa ka fiicanoo muslimiintii uga faa'iido roon in qur-aan loogu dhigo shardigiisi marka waa la khilaafi karaa laakiin shardigii aslaxa uu shardiyey ama saalixa in la khilaafo mid ka hooseeya xaggiisa loo kaco taasi iyadu sax maaha wallahu aclam